alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslu shuruuطu ijzaaءi اlxajari hamaaniyat fasal macnihiisa horeyn usoo aragnay waxaa fasalkan uu kaga hadlayaa sheekha kitaabka qoray shuruudda istinjada dhagax iyo waxaa la hal maale lagu istinjoodaa ay leedahay si ay u ansaxday wuxuu ihi shuruuطu ijzaaءi اlxajar ijzaaءi اlistinjaa'i biاlxajar dhagax in lagu istinjoodaa shuruudda istinjahaasi uu leeyahay amaaniyatu sideed weeye istinjaagu luqada carbeed marka la eego waa alqaطcu waa jarista shayga la jaro sharcanna waa isaalaة اlkhaariji الnajis almulawith min alfarji can اlfarji bimaayin aw xajarin waa in la suuliyo waxa soo baxay ee najaasta ah ee meeshii uu ka soo baxayna wax kaga tegaya ee halka uu ka soo baxayna ay tahay farjiga oo ah bubusha ama duburta xagga hore ama xagga dambe farjiga in laga suuliyo ayaa istinjaa la dhahdaa oo lagu suuliyo biyo ama lagu suuliyo dhagax in la istinjoodaa waa waajib in la istinjoodaana waxay waajib noqonaysaa marka salaad loo kacayo salaad qofku uu doonayo inuu tukado amaba se uu ka baqo najaasadii ka soo baxday inay jidhkiisa ku dhoobanto laakiin haddii qofku uu kaajo ama uu saxaroodo oo markaana aanu salaad u kac ahayn wixii ka soo baxayna jidhkiisa kale aanu gaadhahayn ee halkii uu ka soo baxay inuu ku koobnaanayo inuu istinjoodaa waajib maaha in la istinjoodaa waa sunne haddii qofka waxa ka soo baxay uu yahay wax qalalan wax saalaay oo meeshii aan waxbaba kaga tegin waxbaba aanay ka marin ama fataatiir buu liqayo fataatiirtu ana waxba la socon baa ka soo dhacday ama gooriyaan baa ka soo dhacay nadiifoo aan waxba la socon inuu istinjoodaa waa sunna un in la istinjoodaa makruuh bay noqotaa haddii qofku ka istinjoonayo neef oo neeftu waa wax qofka ka soo baxa laakiin ma aha shay mulawis ah oo meeshii uu ka soo baxay wax marinayo o kaga tegaya in la istinjoodaa xaaraan bay noqotaa haddii qofku waxaanuu ku istinjoonaya biyaha ah ama dhagaxa uu yahay wax ciddii lahayd uu ka xoogay oo uu dhacay waa xaaraan in la istinjoodaa waxay noqotaa makruuh mubaax haddii waxa uu ka istinjoonayaa uu yahay uun dhidid meesha ku samaysmay najaaso meesha ka soo baxday aanay jirin waxaa la isweydiin karaa sheekhu axkaamtii istinjoodka ayuu axkaamtii weysada ka soo hormariyey qofku ma weysaysan karaa isagoon istinjo qabin waa su-aal muhiima madhabu shaaficiya wuxuu yahay qofku isagoo aan istinjoon inuu iska weysaysan karo istinjoodku inuu dambayn karo oo istinjoodku iyo qofka jidhkiisu inuu daahir yahay weysada shardiba maaha laakiin hadhow markuu istinjoonayo ilay taabashada xubinta taabtaa weysada jebisa saynu arki doonnee waa inuu istinjoodo iyadoo gacantiisa galofis iyo waxaasi ay ku jiraan marka istinjoodkina wuu ansaxayaa weysadiina ka jabi mayso waayo sideed shardi ayaa dhagax in lagu istinjoodaa inay qofka ka guddo ay ka ansaxdaa ay leedahay buu yidhi waxa isweydiin leh dhagaxa halkan maxaa looga jeedaa culimmadu waxay idhahdaan baabkan istinjaaga marka la joogo dhagaxu waa laba xajarun xaqiiqi oo ka hadda inaguba dhagaxa aynu naqaanaa oo dhagax xaqiiqiya mid labaad baa jiro oo waa xajarun xukmiyun aw sharciyun oo waa xaqiiq ahaan aan dhagax ahayn laakiin dhagaxa la xukuma oo dhagaxu sidii uu qofka najaasada uga daahirinayey uga daahirinaya kullu jaamidin طaahirin qaalicin gayri muxtaramin waa shay kasta oo qalalan oo daahira oo najaasadii jaraya oo meeshii ka biinaya oo wax xurmo leh aan ahayn waxyaabaha xurmada waxaa ka mid a waraaqahan kutubta cilmiga iyo raashinka iyo marka softigii oo kale xukum ahaan waa dhagax waayo intii dhagaxu uu qabanayey ayuu qabanaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada amray inay ku istinjoodaan saddex dhagax oo saalo iyo lafi aanay ku jirin marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa lafta iyo saalada ayuunbaa aan lagu istinjoon karin waxyaabaha daahirka marka laga hadlayo laakiin wax kasta oo daahira oo qalalan oo najaasadii goynaya oo wax xurmalana aan ahayn waa lagu istinjoon karaa xukumka dhagaxa ayuu leeyahay shardiga koowaad sideeddaa shardi ka mid a an yakuuna waa inuu istinjaagu xaasilo bialaaثati axjaarin saddex dhagax qofkii saddex dhagax waa inuu ku istinjoodo waa shardiga koobaad oo sida saxaabiga salmaan la yidhah uu yihi nahaana rasuul lah an nastanjiya biaqala min alaaثati axjaar rasuulku wuu noo diiday saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjoono marka ama saddex dhagaxoo kow iyo laba iyo saddexabaa waajiba maya saddexda dhagax waxaa looga jeedaa inuu meeshii ugu yaraan saddex jeer masaxo saddex dhagaxoo kala duwana ku masaxo ama ha ku masaxo dhagax qura oo saddex giftin leh oo saddexda giftin marba mid uu isticmaalay ama dhagax quro hal giftin leh saddex jeer ha isticmaalo oo siduu saddex jeer uu isticmaalaya meeshii buu ku masaxayaa markaasuu maydhayaa qallajinayaa mar labaad buu haddana ku masaxaya markaasuu maydhayaa haddana qallajinaya mar saddexaad buu ku masaxaya marka maqsuudka iyo muraadku waxaa la doonaya waa halaathu masaxaad in meeshaa saddex jeer la masaxo ha lagu masaxo saddex dhagax ama dhagax qura saddex giftina uu leeyahay ama giftin qura daraf quro dhagax uu leeyahay laakiin dee hawsha aynu sheegnay la socoto maydhis iyo qallajin ayla socoto waxaad isweydiin kartaa maxaa laga qalajinaya waxa laga qalajinaya haddii sidaynu arki doonno najaasadii meesha ka soo baxday biyo aan daahirini ay gaadhaan dhagaxu gudi maayo oo biyo in la isticmaalabaa waajib noqonaysa waay haddii saddexda dhagax ay meesha nadiifiyaan ku filan hadday nadiifin waayaanna uu ka badinaya ilaa ay meeshu nadiif noqonayso waxaana sunnaha tiro kala dhiman inuu ka dhigo shardiga labaad waa an yunqiya waa inuu nadiifiyo almaxalla meesha waa inuu nadiifiyo ile waa ujeeddada istinjaaga looga socdee inuu nadiifiyana waxaa looga jeedaa wixii najaasta ahaayee meesha ka soo baxay wixii kaga hadhay waa inuu ka suuliyo suulintaasina waa inay gaadhsiisnaato wax biyo mooyaane wax kale aanay jar ahayn un meesha waa inuu kaga tago wax dhagax uu jarayaa intuu meesha ku yaallo istinjaagii ma ma ansixin waa inuu nadiifintaa ku wado ilaa waxaa meesha ku hadha uu noqonayo wax biyo mooyaan wax kale aana jar ahayn ama dhagaxa yaryare khasafka la idhaahdo haddaba maxalka la sheegaya waa halkee marka u leey waa an yunqiya almaxalla maxalku waa asafxa waalxashafatu wa daahiru farji lmar'a waa safxada dabada daloolka ay wax ka soo baxayaan xagga dambe labada dhabanood ee ku soo jeeda oo waa maa yndam min allyeyni cinda alqiyaam qofku markuu istaago labadaa dhabanood ee isku daboolmaya taa maxalka waa looga jeedaa waxaa kaloo looga jeedaa alxashaf oo ah dakarka intiisa hore waxaa kaloo looga jeedaa daahiru farji lmar'a gabadha markaa ruuxa dumarkaa xubinteeda inta sare intaaba waa inuu nadiifiyo inta sare waxaa looga jeedaa bmanaa inta isku daboolanta ayaa looga jeedaa marka intaaba waa inuu nadiifiyo shardiga saddexaad waa an laa yajifa waa inaanu ingegin annajasu shaygii najaasta ahaa ee meeshaa ka soo baxay ee maray oo hadduu ingego dee dhagixi jari maayo saxaradoo kugu ingegtay haddaad softi dul marmariso waxba ka goyn mayso mar hadduu ingego biyuunbaa daahirin karaa dhagaxya wax la midima daahirin karaan waxay ka soo reebaanuun hadduu ingego isagoo ingegay haddana dhagaxu uu jarayo markaana dhagaxu waa ku filaye oo idaa kaana jaamidan yaqlacuhu alxajaru ajzaa fiihi alxajar hadduu yahay mid qalalay laakiin dhagaxu uu goynayo dhagaxu waa ku filaye waayo shardiga afraad waa laa yantaqila shaygaa najaastii qofka ka soo baxay waa inaanu guurin oo markuu ka soo baxay halkii uu fadhiistay ee uu saldhigtay waa inaanu marlabaad ka guurin oo meel kale aanu u guurin meeshaasi safxada iyo xashafada ha noqoto ama meel ka baxsanba ha noqoto anlaa yantaqila cama istaqara fiihi cinda alkhuruuj haddii markaa uu guuro oo markuu soo baxay halkuu fadhiistay uu mar labaad ka guuro biyo waxaan ahayni daahirin maayaan intaa guurtay oo laba xaalood buu yeelanayaayo inuu wada xidhiidhsan yahay oo meeshii uu ka soo baxay ilaa halka uu guuray uu xidhiidhsan yahay meeshii uu ka soo baxay kaa marsan iyo kaa guuray waa isku xukunoo biyo waxaan ahayni ma daahirinayaan xaaladda labaadna waa inuu yahay mutaqaطic oo kaadidii baa qofka ka soo baxday markii ay ka soo baxday meel bay gaadhay ku ekaatay meeshii bay marlabaad ka duushay halkaa ay u duushay iyo halkii markii hore ay gaadhay ma xidhiidhsana intaa halkii markii hore ay gaadhay un ku sugan dhagaxuu daahirinaya intaa guurtay ee meel kale u duushayna dhagaxu daahirin maayo shardiga shanaad walaa yara waa inaanu soo derin calayhi dushiisa aakharu mid kale wixii najaasta ah qofka ka soo baxay ee kaadiyadee ama saxaraa waa inaan wax kale dusha aanu kaga iman waxaa kale ha noqdo dhidid ha noqdo wax najaasa ha noqdo wax daahira ha noqdo wax qalalan ha noqdo wax qoyan wax kaleba hadday ku darsamaan dhagax daahirin maayo biyuunbaa daahirinaya sababtaa la isweydiin karaa sababta waxa weeye horta waxan waa rukso ilaa asalku wuxuu aha najaasada in biyo lagu daahiriyo dhagax iyo wax la mida in lagu daahiriyo waa rukso weeye ruksadana culimadu waxay idhahdeen meesheeda ay ku soo aroortay lama dhaafiyo markaa ruksadu waxay ku soo aroortay wixii qofka ka soo baxay wax kale oo najaaso noqday oo xagga dabadda kaga yimi isaga looma ruksayn inuu dhagax iyo wax lamida iskaga daahiriyo wax kasta oo najaasada qofka ka soo baxday ku darsamaana dee najaas buu noqonayaa marka horeba daahir ha noqde ila najaasuu la kulmaye marka haddii waxa ku darsamay uu yahay waxay isku jinsi yihiin oo tusaale ahaan saxaradii oo halkii ay ka soo baxday marsan ayay saxaro kala martay ay ku darsantay dhagaxuu u daahirinaya waa isku jinsiye waa isku nooce waxa iyaduna la mida haddii iyadoo saxaradii meesha ay marsan tahay meeshii ay dhidido oo dhididkaasi uu ku darsamo dhagaxu waa ku filan yihi oo inuu biyo ku daahiriyaa waajib kuma aha waayahay shardiga lixaad waa anlaa yujaawisa waa inaanu dhaafin safxatahu dabadiisa dhabanteeda iyo waxashafatahu dakarkiisa inta hore oo haddii dee qofku kaadidiisa ay lugta ka gaadho ama gacanta ama meel kaloo jirhkiisa ka mida ama kaadidii ay xagga sare u dareerto oo xubintiisa dee xagga sare ay ka gaadho oo intaa hore ay dhaafto ama saxaradii ay dareerto oo xagga barhida ay u wareegto biyuunbaa daahirinaya dhagax daahirin maayo wixii aan xuduuddaa ka bixin xashafado a dakarka intiisa hore iyo safxado ah labadaa dhabanood iyo inta udhaxaysa ayuunbuu dhagaxu daahirinaya shardiga toddobaad waa anlaa yusiibahu waa inaanu gaadhin shaygii qofka ka soo baxee najaasta ahaa maaun biyo waa inaana gaadhin biyo waxaa looga jeedaa biyo aan daahirin laakiin biyahan lagu maydhaya daahirinaya iyaga iyagu dee waabay daahirinayaan oo gaadhistooda waxba yeeli mayso waxaa looga jeedaa meeshii oo saxaradii ay ka marsan tahay ama kaadidii ayaa biyo aan daahirin ayuu mariyey dee najaasa khaarijiya najaaso debadda ka timi baa meeshii gaadhe bay noqonaysa oo biyahaasi markay najaasadii la kulmaan iyagaa najaasoobaya sooma marka waxay noqonayaan najaaso debadda ka timi bay biyahaasi noqonayaan najaasada qofka ka soo baxday baana loo rukseeyey dhagaxya wax la mida inu iskaga daahiriyo ee najaaso debadda kaga timi looma ruksayn dhagax iyo wax la mida inuu iskaga daahiriyo shardiga sideed an takuuna waa inay noqoto alaxjaaru dhagaxantu aahiratan mid daahira waa inay noqoto dhagaxantu waa inay noqoto dhagaxaan daahira oo haddii waxaan qofku uu ku istinjoonayo laftiisu uu najaas yahay dee najaaso najaaso ma daahiriso najaasadu najaasadii way sii kordhinaysa oo hadduu idhaahdo saxaran saxara iskaga biinaya dee najaasunbuu kororsaday waxaa la mid a hadduu idhaahdo dhagax najaasa isagu ah oo kaadi ay martay oon la maydhin ama saxara ay martay ayaan ku istinjoonayaa asixi mayse taasi waxaa kaloo shardiga anlaa yakuuna muxtaraman wax xurmale waa inaanu ahayn waxyaabaha xurmada le waxaa ka mid ah raashinka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday lafta in lagu istinjoodo sababta u diidayna waa maxay wuxuu ihi walaalahayna jinka ee macnaa muslimiinta ah ayaa hilibkii aynu ka cunnay mid ka badan loo saara ilaahay u saara marka ha kaga istinjoodina ha ka xumaynina marka raashinkii jinka haddii la diiday in lagu istinjoodo raashinka insigaa dee kasii mudan inaan lagu istinjoon karin waxaa la mida waraaqaha kutubta cilmiga qur-aan iyo xadiistoon ayaan ku qoraan hadduu doonee oo kitaabkan ajruumiga laha soo naxwo maaha dee waa naxwi waa cilmi kitaabka iyo sunnaha u adeega oo lagu fahmo marka xurmuu leeyahy oo ma odhan kartid mar haddaan aayadii xadiidtoon aanu ku oolin waan iskaga istinjoonaya ama safiinahaasaan iska gogosanaya ile aayadii xadiistoona kuma taalle waxaa la mida saasoo kale ajzaada ama qaybaha xayawaanka ee weli ku yaalla oo ma odhan kartid sacayga dubkiisaan iska marinaya kaadida xurmuu leeya bani aadamka wax ka mid a ha ku yaalla ama ha ka go-e isaguna karaamuu leey ilah baa hi walaqad karamnaa bani aadama wax lagu istinjoodo najaaso la yska mariyo lagama dhigi karo faslun furuudu lwuduu'i sittatun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay waajibaadka weysada ayuu ku saabsan yahay waxyaabaha ay tahay qofka weysaysanayaa inuu la yimaado macnaa waajib ku ah hadduu la iman waayana weysadiisu aanay ansaxayn marka furuudda shaaficiyadu waxay uga jeedaan arkaanta hadday furuud ulwudu idhahdaan waa arkaan ulwudu oo arrimaha weysada dhexdeeda waajibaya la-aantoodna weysadii aanay ansaxayn waay furuudu waa jamcu fardin faralkana sharci ahaan culimada usuulku waa kuwa idhaahda maa yuthaabu faaciluhu wa yucaaqabu taarikuhu oo waxaa qofka sameeya ilahay daraaddii u sameeyo laga ajar siiyo qofka ka tagana uu ku dembaabayo ciqaab uu ku mutaysanayo alwuduuna waa tacabudu lilaahi bigasli اlacdaaءi اlarbaca waa in ilaahay loogu cibaadaysto in la maydho xubnaha afarta ah marka weysadu farallay leedahay arkaan bay leedahay sunayaal bay leedahay makruuhaad bay leedahay waxyaaba makruuh tahay in weysaysiga dhexdiisa la sameeyo nawaaqid bay leedahay waxyaaba weysada buriya waynu arki doona insha allah alawalu faralka koowaada ka mida farallada weysada anniyatu waa niyeysiga weeye niyada isagaa inoo fasiri doona niyada xukunkeedu waa waajib meesha wax laga niyeystaana waa qalbiga waktiga niyada la rabaana waa cibaadada bilowgeeda marka laga roobo soomka oo soomka bilowgiisa niyadiisa waa laga hormarin karaa markuu gabolku dhacaad iska niyeysan kartaa dee soomkuna wuxuu waajibayaa markuu waagu baryo oo isaga iyo niyadiisa waxaa u dhaxayn kara wakti waay muxuu haddaba niyeysanayaa qofku wuxuu niyeysanayaa ila weyse jabku waa xadaث yare xadaثka inuu iska kor yeelo rafcu اxadaث اlasqar ama wuxuu niyeysan karaa salaada inuu dahaaro qaato ama wuxuu niyeysan karaa weyse farala ama wuxuu niyeysan karaa weyse uun tii uu niyeystaaba way ku filanta الثاني faralka labaad ee faralada weysada ka midi aslulwji wejiga meedhistiisa weeye ilahay baa ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الصalاة faغsiluu wujuhakum markaad doonaysaa inaad tukataan weysaysta weysadina waxaa faralkeedu ka bilaabmaya wejiga in la maydho weji haddaba intee baa la dhahdaa wejigu wuxuu leeyahy dherar iyo ballar buu leeyahay ballarka waa labadaa dhegood inta udhaxaysaa wejiga dhaguu wejiga kuma jiraan xaggaa dherarkaa marka la eegana halkaa timuhu ay asal ahaan ka baxaan ilaa laftaa inta udhaxaysaa weji la idhahda marka hadduu dee qofku bidaar leeyahay la odhan maayo wejigiisii baa weynaaday ilaa qadaadka ha meedho halka asal ahaan timuhu ay ka soo baxaan unbuu wejigu ka bilaabmaya timaa soo hadday soo dhaafaan timahaasi meeshii ay ku yaalleen weji bay noqonaysaa haddii ay dib uga kacaanna halkaa ay ka kaceen weji noqon mayso halkay asal ahaan ka soo baxaan ilaa laga gaadhayo laxyeenka oo lafta ay ilkaha hoose ay ku yaallaan marka intaas diqniga ilaa halka asal ahaan timuhu ay ku soo joogaan ayaa xagga dherarka wejigu noqonaya ballarkana waa inta udhaxaysa labada dhegood oo weji maxaa loogu bixiyey waxaa weji loogu bixiyey lanna taxsul bihi lmuwaajaha oo qofku dadka maruu kusoo jeesto wuxuu ku waajahaa u ku qaabilaa wejigiisa ayuu ku qaabilaa waayo wejiga inta aynu sheegna weeye haddii ay time ku yaallaan wax allaale waxa timo wejiga ka soo baxa in la maydhaa waajiba oo dusha iyo hoostaba laga maydho hadda warkaa u fiirsada wax allaale waxa timo wejiga ka soo baxa ee xuduudda wejiga gala in la maydhaa waajiba oo dushooda iyo guntoodaba la maydho marka laga reebo garhka oo garhku isagu laba xaalood buu yeelanaya inuu yahay garh khafiif ah oo garhka khafiifkaa maxaa lagu gartaa qaacido u ah waa garhka markay dadku ishor fadhiyaan ay sheekaysanayaan jidhkii ka hooseeya uu muuqdo kaasi waa khafiif waxaana waajiba dushiisa iyo guntiisaba in la maydho iyo inuu yahay garhku garh kafiif ah oo cufan oo timo badani ay ku yaallaan waana garhka marka la wada fadhiyo la sheekaysanayo diirka iyo jidhka ka hooseeya aanu muuqan kaa isaga dusha in laga maydhuun baa waajiba oo guntiisa in la gaadhaa waajib maaha waana siduu ahaa garhkii nebigu calayh isalatu salaam nebiguna calayh salatu salaam garhkiisa hal sacab buu ku maydhay hal sacabna garh weynoo sidaa u cufan guntiisa ma gaadhi karo ma maydhi karo garhkaa sidaa u cufan waxaa sunnaahun marka dusha laga maydho farahoo qoyan oo biyalana in saa loo dhex gelgeliyo ayaa sunnaa taas iyadu takhliilkaasi waajib maahe waa sunna weeye waay wthaaliu faralka saddexaada ka mida farallada weysada ghaslulyadeeni labada gacmood maydhistooda weeye maca almirfaqayni iyadoo labada suxulla lala maydhayo inta la maydhayo ayaa labada inta la maydhayo labada suxul ay ka mid yihiin labadaas suxul inta la maydhayo ka mid yihin inta kaleba haddaad maydhado labadaas suxul ka tagto weysaadu ansixi mayso yad haddaba inteebaa la idhaahdaa yad marka la joogo baabkan weysada iyo marka la joogo baabu sariqa ee tuugga gacangoyntiisa laga hadlayo way kala duwanta baabulwuduu marka la joogo gacantu waa laga bilaabo faraha madaxooda ilaa maa fowqa almirfaq ilaa suxulka ala ka sarraysa intaasaa yad la idhaahda fasiluu faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum iyo taasaa looga jeeda nebigaana calayh isalaatu wasalaam weysaysigiisa iyo ficilkiisa ku bayaamiyey oo ku caddeeyey laakiin marka la joogo kitaabu sariqa iyo tuuggii gacanta la goynayey waxaa looga jeedaa laga bilaabo faraha madaxooda ilaa kala goyskaas tuugga intaasun baa la gooya luqada carbeed marka la jooge qur'aan iyo xadiis iyo hadal culimo toona aan laga hadlahayne gabayada carbeed ee magacaa iyadu ku soo arooro waa faraha madaxooda ilaa garabka markaa saddexdaa macno ay iyad leedahay waaya markuu leeyahy macal mirfaqayni bimacnaa labada suxul inta la maydhayay ka mid yihin gacanta wax allaale wixii ku dul yaalla waa in la maydho gacanta tima hadday ku dul yaallaan timaha kor iyo hoosba waa in la maydho sidaasoo kale bura iyo wixii gacanta kasoo dusheeda ka soo baxay in la maydho ayaa waajiba cidiyaha laftoodu inta la maydhay ayay ka mid yihin walihaada haddii cidiyaha hoostooda ay wasakhi ku jirto oo dee qofku yahay qof dhismaha ka shaqeeya tusaalaan oo sibidh uu buuxiyey ama wax kalaba ay galeen oon dhidid aan ahayn oo deetana maydho iyadoo waxaasi ay ku jiraan weysadiisu ansixi mayso waa inuu ciddida hoosteeda si ay biyuhu u gaadhaan waxa ku jira waa inuu ka saaro qofka alraabicu buu yihi faralka afraad masxu shayin shay masixitaankii weeye shaygaasi oo min ara'si oo madaxa ka mid a wax madaxa ka mida in la masixo masixitaankana waxaa looga jeedaa waa inuu qoyaanku gaadho gacan ha lagu masaxo maro qoyan ha lagu masaxo haddii la doonayo ha la maydho madaxii haddii la maydho dee maydhistu waa masixid iyo dheeraad wey oo waa ku filan tahay diirka madaxa ama timaha ku yaalla dushooda uun waa inay biyuhu gaadhaan laakiin timaha maxaa shardi waa iska ilaali timi waa inaanay xadka madaxa ka bixin timahaad masaxaysa oo haddii qofka rag iyo dumarkuu doonaya baa noqdee timihiisu ay dheer yihiin oo xuduudda madaxa ay ka baxaan deetana biyi intuu soo qaado tima halkan jooga uu saa u dul marmariyo taasi ka gudi mayso hadduu timaha dushooda masaxayo xadkii xuduuddii madaxa waa inay timahaasi ay ku jiraan wamsaxuu biru'uusikum buuri ilaahay subxana wa tacaala marka ba'daasina waa tabciidiyo bibacdi ru'uusikum waa madaxiina wax ka mida masaxa walihada uhi masxu shayin min alra's waxay doonaysaa intaas intay doonaysaa haleekaato hal tin oo madaxiisa ku yaal hadduu biyo saa u dul mariyo ku filan hal tin baa ku filan waayo dee bacdigii ilaahay uu sheegay waa waa ku dhaboobaya alkhaamisu buu ihi faralka shanaad ghaslu rijlayni labada logood maydhistooda wey maca alkacbayni iyadoo labada kuraamoodna ay la socdaan oo kacbaanku waa labada kuraamood marka labada kuraamood inta la maydhayay ku jiraan ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi wa arjulakum ila alkacbayn lugihiina maydha ila alkacbayn maca alkacbayn weeyaan macnaheedu oo ilaadaas waa bimacnaa maca waxaana taa u daliila rasuulku calayhi salaatu salaam markuu weysaystay gacanta markuu maydhay suxulka uu dhaafiyo ilaa cududda ayuu geliyey markuu lugta maydhayna kuraanta dusha ayuu ka mariyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka suxulka iyo kuraamuhuba inta la maydhaya ayay ka mid yihiin macada aayadda ku jirtana ilaada aayadda ku jirtana macnaheedu waa maca walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum maca amwaalikum wey wayzidkum quwatan ilaa quwatikum ay maca quwatikum asaadisu buu yidhi faralka lixaad adtartiibu weeye waa kala horumarinta wadcu kuli shayin fii martabati mid walba meeshiisa in la dhigo oo sida ay u kala horeeyaan xubnaha meydhistoodu waa in loo kala horeysiiyo oo wejiga u horeeya gacmaha ku xiga madaxa ku xiga lugaha ku xiga laakiin hadda la soco oo labada gacmood xubin qura iskaga dhigan yihin oo midigta in la hormaydhaa waa sunna uun haddaad gacanta bidix hormaydha ta midigna ku xigsiiso wayse aad way ansaxaysa sa cali bin abi aalib uu ihi madhabkuna uu yahay labada lugoodna xubin qura iskaga dhigan yihin oo inaad lugta midig hormaydhaa waa sunna uun haddaad ta bidixba ku bilowdo wayse aad way ansaxaysa oo ilaahay markuu ka hadlayey muu odhan alyad alyumna iyo alyad alyusra muxuu ihi waa idiyakum uu israaciy sidoo xubin qura yihiin oo kale xubinta qurana tartiibteedu waajib maaho dee wejiga xagga sare ka bilaaba lama odhan haddaad dhinaca doonaysa aad ka bilowdaba waa weysada waa ku ansaxaysa waay waayo weysadu sunnayaal bay leeday sunnayaasha insha allah waxaynu ku arki doonaa kitaab kitaabkan ku xiga waxaa kaloo ay leedahay makruuhaad saas oo kale iyagana halkoodaynu ugu tegi doonaa faslun fasalkan wuxuu waa kii inoo soo sheegay niyadu ama niyeysigu farallada weysada inuu ka mid yahay haddaba niyeysi maxaa looga jeedaa anniyatu buu yidhi niyadu qastu shay shaygii waa in loo qastiyo muqtarinan xaalo qastigaas uu yahay mid la xidhiidhsan bificlihi shaygaas samayntiisa taasaa niyo la idhaahdaa waxay leeyihiin haddii niyada iyo wixii la niyeystay samayntiisu ay kala go-aan oo wakti uu dhaxeeyo casmi baa la idhahdaa ee niyo lama idhaahdo saasay leeyihin walihaada weysada niyeysiga la niyeysanayo iyo maydhista wejigu waa inay xidhiidhsanaadaan markaad niyeysato iyo maydhista wejigu waa inay xidhiidhsanaadaan isku xigaan oo haddaad guriga ka soo niyeysto tusaalahaan dabeetana masaajidka marka timaado aad maydhistii xubnaha bilowdo weysadaas ansixi maysa bay leeyihin oo shardigii niyada ayaa ka baxay waa niyadu inay la xidhiidhsan tahay shaygan la niyeysanayo samayntiisa bilowgiisa waa inay la xidhiidhsan tahay wamaxaluhaa buu ihi niyada maxalkeedu iyo meesha laga sameeya alqalbi wey ficil kastaba dee xubin baa qabata dhawaaqa xubinta carabka la dhaa qabato sooma qabashadana gacanta socodkana lugta sooma haddaba niyadu waa camal camalkaa xubintay baa qabata qalbigaa qabta waa iraadat lqalbi aljaazima waa doonista qalbiga ee go-an ayaa niyo la idhaahdaa walihaada haddaad afka ka tidhaahdo waxaa niyeystay inaan weysaysto oo qalbigana aanad ka niyeysan waxaad afka ka tidhi waxba kuu tari maayo waayo dee qalbiga ka niyeysa baa lagu yidhiye laguma odhan carabka ka niyeysa laguma odhan waxaana zubayri sheekh la odhan jiray mooyaane la ysku waafaqsan yahi haddii qalbiga laga niyeysto weysadii iyo salaadii iyo soomkii iyo inay cibaadadaasi ansaxayso sheekhaasi oo culimada shaaficiyada ka mid isagu wuxuu yidhi ilaa lagu dhawaaqa maba ansaxaysa buu ihi isagu qowlkiisana shaad bay ku tilmaamaan culamaau shaaficiya inta badanna sida halkan ma ku qoran waxay idhahdaan niyada in carabka lagaga dhawaaqa waa sunne adoo qalbiga ka go-aansaday afkana in laga idhaahdo naweytu fard alwuduu'i waa sunna idhaahda oo sunnaha maxaa u daliila ile sunna waa xukum sharci oo daliil la-aan ma sugmee waxay leeyihiin waa si waswaaska meesha looga saaro iyo si carabku u adkeeyo wixii qofku uu qalbiga ka niyeystay laakiin waxaynu leenahay hadday arrintaasi sunno tahay nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam samayn lahaayo ile sunnaha cid walba isagaa kaga dadaal badnaaye oo odhan lahaa naweytu farda alwuuu alwuduu ama طahaaraة الصalaa ama alxadaث alasqar cidda ku xigi lahaydna saxaabaday noqon lahayd waxaanay culimadu leeyihiin nebigu calayh الsalaatu wasalaam weligii niye afka kagama dhawaaqin xajka marka laga reebo isaga khilaafu ku jiro saxaabaduna saasoo kale xataa madaahibta afarta ah afartii imaam ee hogaamiyaasha ka ahaa maalik abu xaniifa maalik shaafici iyo axmed mid yidhi waa sunne in niyada afka lagaga dhawaaqo warkaas uu ka ansaxay lama hayo marka in lagu dhawaaqaa niyada waa bidce ee sunno maaha watalafudu biha sunnatun buuli wa waktuhaa waktiga niyeysiga lala imanaya cinda gasli awali juzin qaybta u horeysa meydhisteeda agteeda weeye qaybtaasoo min alweji wejiga ka mida wejiga qaybtiisa u horeysa marka maydhista lagu bilaabayo ayaa niyeysigana lala imanaya watartiibuna tartiibku inoo fasiraya tartiibku waa faralkii lixaadee farallada weysaa ka mid ahaa anlaa yuqadama waa inaan la hormarin cudwun xubin calaa cudwun xubin kale waa inaan laga hormarin oo tusaale ahaan haddii gacmaha la hormeydho oo wejiga la dambaysiyo tartiibtii baa laga tegi haddii lugaha la maydho ama sixitaanka madaxa la dambaysiiyo tartiibtii baa laga tegi faslun fasalkan wuxuu kaga warramayaa biyaha iyo qaybaha ay leeyihiin marka xaggee laga eego min xayثu taأhiiru الnajaasati fiihi xagga raadka najaasada ku dhacda ay ku yeelanayso xaggaa marka laga eego weye almaau buu hi biyuhu qaliilun minhu waxaa ka mida qaliilun kuwo yar o kaiir wa minhu waxaa ka mida kaiirun kuwo badan oo biyuhu waxay u qaybsamaan marka laga ego dhinaca najaasada ku dhacdaa raadka ay ku yeelanayso qaliil iyo kaiir bay u qaybsamaan kuwo yar iyo kuwo badan falqaliilu biyaha yari maa duuna alqulatayn waa wixii ka yar laba foosta gobolo wixii ka yari waa qaliil yacanaa laba boqoloo litir laba boqol iyo shan litir meelaha haddii biyuhu ay gaadhaan waa kaiir waa biyo badan wixii intaa ka yarina waa biyo yar walkaiiru biyaha badanina qulataani oo laba foosta gobolo iyo fa aktaru wixii ka sii badan ayaa biyo badana haddaba xukumkii u kaalay oo biyaha badan iyo biyaha yar kale garataye xagga xukum ahaan maxay ku kala duwan yihin markay najaasa ku dhacdo wاlqaliilu biyaha yari yatanajasu waa najaasoobayaan biwuquuci najaasati bisababi wuquuci najaasati najaaso dhicisteed sababteed bay u najaasoobayaan fiihi biyaha dhexdooda najaasa ay ku dhacday wain lam yatagayar yaana isbedelin be wxule biyuhu hadday yar yihiin oo foosta tusaale ahaan ay ka yar yihiin oo najaasa ay ku dhacdo najaasadaasi ha bedesho urtooda dhadhankooda ama midabkooda ama yaanay bedeline waa najaas oo baaldi biyo ah ayay kaadii ku duusha ama najaaso kalaba haddii najaasadaasi biyihii ay bedesho oo raadkeedu uu ka muuqdo iyadu khilaaf malo biyahaas waa najaas haddii aanay bedelinna waa najaas buu leeyahy mar hadday biyuhu biyo yar yihiin waayahay waxaa laga soo reebayaa uun najaasada laysu cafiyey najaasada laysu cafiyey waa tee waa najaasada elima aragtayga ah najaasada elima aragtayga ah qofka haddii ay ku duusho waa loo cafiyey oo lama odhan iloobay ilwaajib bay kugu tahay inaad iska daahiriso maxaa tusaalo ah iminka musqulaha markaynu ku fadhiisanno wuxuun baa wax yaryar oo kaadida iyo madaxa irbadda laaleeg ayaa laga yaaba inay kusoo gaadhaan haddii lagu odhan lahaa taa iska daahir waad cadimi lahayd sooma de wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj diinta dhexdeeda culays laydinma saarin buui ilaahay yuriid llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr oo najaaso laysu cafiyey taas marka taasoo kale hadday biyaha yar ku dhacdo hadday bedesho inta badan uma bedelaysabe de waa najaas waa bilaa khilaaf yado haddii aanay bedelinna najaas maaha waa najaasat lmacfuu canha biyaha yar haddaanay bedelin ma najaasoobayaan najaasadaan laysu cafin baa loo jeedaa walmaau biyaha alkaiiru ee faraha badanina laa yatanajasu ma najaasoobayo oo kuma najaasooba biwuquuci najaasati fiih najaaso ku dhacdeed sababteed ilaa idaa taayara inuu isbedelo mooyaane طacmuhu dhadhankiisu oo najaasadii dhadhankeedii lagu arko aw lownahu midabkiisu aw riixu ama urtiisu ay isbedesho oo biyaha badan ee qulataan iyo wax ka badana haddii najaaso ay ku dhacdo najaaso ay kulmaan biyahaas haddii ay najaasadu bedesho oo ay ka urto ama ay ka dhadhanto ama midabkeedu uu ka muuqdo waa najaaste de waaba iska muuqataayo qofkii najaasuu isticmaalaya de mar hadduu midabkeedii joogo iyadina way joogta mar hadduu dhadhankeedii joogo iyadina way joogtaa mar haddii urteedu joogto iyadina way joogta oo alaharu yadullu cala almasiir raadku muxuu tusaya in cidi meesha martay sooma marka najaasada meesha hadday ka uraysa ama midabkeedi ka muuqdo ama ay ka dhadhamayso iyadii baa joogta qofka biyaha isticmaalaya qof najaasa isticmaalaya buu noqonaya waayo biyihii badnaa bay najaasa ku dhacday ka dhadhami mayso midabkeedii kama muuqdo ka uri mayso biyahaas waa daahir waayo mar hadday badan yihiin najaasadii iyagaa ka xoog roonaaday weyaan macnuhu najaasadii way barabixiyeen xukunkan waxay u deliishadaan fuqaha shaaficiya iyo ciddii la madhabiba xadiidka cabdillahi bn cumar oo almaau idaa balaga qulatayni lam yaxmil ilkhabat biyuhu hadday qulatayn gaadhaan najaasada ma xambaaraan macanaa sida khaalibkaa baa loo jeeda najaasada iyagaa ka xoog roonaada hadday mafhuumku waa maxaa laga fahmaya xadiidka hadday qulatayn ka yar yihiinna waa biyo yaro najaasadaa ka xoog roonaata marka mafhuumka xadiidkaasay deliishadeen culimada qaarkoodna waxay leeyihin biyuu ha badnaadaan ama ha yaraadaane hadday najaasa ku dhacdo waxaa la eegayaa raadkeedii ma ka muuqdaa mise kama muuqda hadduu raadkeedii ka muuqdo waa najaas intay doonayaan ha leekaadaane raadkeeda haddaanu ka muuqana najaas maa intay doonayaan ba ha leekaadaane xadiidkuna sida xaaladdu u badantahay buu ka warramayaa oo biyihii badnaa hadday najaasa ku dhacdo waxay u badan tahay inaanay raadayn biyaha yar hadday ku dhacdana waxay u badan tahay inay raadayso laakiin haddaanay arrintu sidaa u dhicin oo tusaale ahaan biyihii badnaa ay najaasadu raadayso waa najaas baa la odhanaya sooma waa biyo badan u lala soo taagnaan maayo biyihii yara haddaanay raadaynna iyadana waa daahir baa la odhanayaa waa madhab jiro oo culimada qaarkood ay ku tegeen kaasina faslun fasalkan waa koobay oo raacinayna insha allah wuxuu ku saabsan yahay muujibaat اlgusli maydhashada waxyaabaha waajibiya sitatun lix weeye intaanan dhaafin horta biyaha yar ma dhici karta iyagoo najaaso la kulmay inaanay najaasoobin cinda shaaficiya su-aashaa jawaabteeda haya raggii fiqiga hore udhigtay biyo yar oo najaaso la kulmay oo haddana aan najaasoobin haye ya shuruuddu waa maxay inaanay la siduu kitaabku sheegaya ku soco kitaabku wuxuu inagu yihi biyuu hadday yar yihiin oo najaasa ay ku dhacdo waa najaas ha bedesho ama yaanay bedelina taa wax laga soo reebaya ma jirta biyo yaroo najaasa ay ku dhacday oo haddana aan najaasoobin ayna man darasa alfiq ida warada almaau alqaliilu cala anajaasati weyi oo haddii biyaha yari ay najaasada iyagu dusha kaga yimaadaan oo iminka biyaha dharka najaasoobay lagu maydhaa ma biyo badan oo foosta iyo ka badan ba waa biyo yar soo maa haddana dharkii way daahiriyaan iyagoo najaaso la kulmay maxay u najaasoobi waayeen lianna hada almaa warada calaa najaasati waxaana u daliila ninkii reer miiga markuu masaajidka ku kaajay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam muxuu yihi ahriquu calىa bawlihi danuuba min ma kaadidiisa waadaan biyo ku shuba biyaha ay waadaani qaadaa ma biyo badan baa mise waa biyo yar waa biyo yar marka la raaco sida kitaabku u dhigay uqulatayn dee ma gaadhaan laba foosto gobole ma gaadhaan haddana biyahaa yari najaasadaa iyagoo la kulmay inaanay ku najaasoobin iyaga ay daahiriyeen buu xadiidku tusinaya limaada lianna almaa warada cala najaasati lan najaasadu biyaha iyadu kumay dhicine biyaha xagga sare kaga yimi oo inay xagga sare kaga yimaadeen maxay taraysaa waxay taraysaa biyihii awood bay yeelanayaan ay najaasadii ku barabixiyaan walihaada masale muhim aynu isku baraarujinayna marka dhar najaasoobay la maydhayo weliba biyaha yar lagu maydhayo maaha in biyaha marka hore tashtiga lagu shubo deetana maradii oo najaasa lagu dhex tuuro maradu biyaha way najaasaynaysaa ille waa biyo yare mar hadday najaasoobaan waxba ku daahirin maayaan xalku waa maxay sinxigaad wax ku maydhaysa ama tashtiga oo qalalan marada ku rid dabeetana biyaha dusha kaga keen markaasay biyuhu daahirinayaan muujibaat اusl waxyaabaa maydhashada waajibiya sitatun lix weeye usli maxaa la idhaahdaa waa inay biyuhu jidhka oo dhan dul maraan iyadoo niyana ay la socoto lix shay baa maydhasho waajibiya shaya koobaad ilaajulxashafati xashafada in la geliyo weeye fi lfarji farjiga in la geliyo oo qofka ninka xashafadiisa oo dakarka intiisa hore ah hadday ka go-antayna in la qadara waa inay gaadho meel farjiga ka mida oo biyaha lagu istinjoonaya aanay gaadhin intan biyaha lagu istinjoonaya ay gaadhaan haddii ay gaadho oo xashafadu ay taataabato maydhasha waajibi mayso oo dee ilaaj ma dhicin wain kuntum junuban faaharuu buuhi ilaahay de waa janaaboobay mar hadday arrintaas dhacday wa khuruuju lmaniyi manida soo bixitaankeeda ay dabadda usoo baxdo oo jimaaca ku soo baxdo riyaha ku soo baxdo wax kalea ku soo baxdo oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa lagu uri gabadhu hadday riyooto maydhashama lagu leeyay xadiidka umu sulaym faqaala nacam idaa hiya ra'at ilmaa aw idaa ra'at ilmaa haa hadday biyo aragto biyo ay ka soo baxaan biyaha markaa maydhashada waajibiyaana waa biyaha taranka kuwa yow kalaa jiro aynu arki doono insha allah walxaydu arrinka saddexaada waajibiya maydhashada waa xaydka oo dhiig markaa si badqaba dumara kaga yimaada oo aqsar raximna ka soo baxa wanifaasu iyo nifaaska waa lixda ka koowaad waa jimaaca ama galmada ka labaadna waa mani soo baxda ka saddexaad waa xaydka ka afraadna waa anifaas nifaasku waa dhiigga gabadha umushay ka yimaada waxaa nifaas loogu magacaabay naf dabadeed buu yimaada meesha naf baa ka soo baxday isna wuu ka soo dababaxaya walkhaamisu alwilaadatu wey waa dhalmada gabadhu hadday dhashaba walow ilmuhu wax qoyaanaba yaan wadane waxaa ku waajibaya meedhashaa ku waajibaysa marka wax intee laeg dhasho qof dhamaystira hadday dhasho iyadu dee shaki ma leh hadday dhasho calaqa gabadhii waxaa ka soo dhacday waxaa ka soo dhacay xinjir ama mudqa wax ceed baa ka soo dhacay dumarka umulusooyinka arrintaa khibradda ule baa eegaya hadday yidhaahdaan war waxani waa bani aadam asalkii qof abuurmayey buu ahaa maydhashaa ku waajibaysa hadday yidhahdaan war waxani bani aadam asalkii maaha waa dhiig kala uun maydhasha kuma waajibayso haddii dee suuradii bani aadamku ay ka muuqata iyaduna ishkaal ma leh oo ilmo qormay oo dee wejigii iyo gacmihira wixii ay muuqdaan hadduu soo baxo iyadana maydhasha way ku waajibaysa walmowtu arrinka lixaad maydhasho waajibiyaa waa dhimashada markaa dhimashada waa mafaaraqat ruux aljasad waa inay ruuxdii ka baxdo jidhka marka dhimashada ayo waa dhimashada qofka muslimka aan shahiidka ahayn gaalka in la maydhaa waajib maaha muslimka shahiidana in la maydhaa waajib maaha sida kutubta dambe aynu ku arki doono waayo dhiciska ka warrama in la meedhamiye waajibta mar hadduu afar bilood gaadho calaamadihii noloshu ha ka muuqdaan ama yaanay ka muuqanin in la meedho ayaa waajiba afar bilood isagoon gaadhin hadduu soo dhacana in la afar bilood isagoon gaadhin hadduu soo dhaco in la meydhaa waajib maaha marka meydka meydhistiisu iyay waajib ku timi meydka maya qofku hadduu dhintaba mukalaf mabaha isagu dadka nool bay waajib ku tahay waana fardu kifaaya waa faral in ku filan oo muslimiinta ka midi haddii ay qabtaan inta kale dembigu uu ka dhacayo oo hal qof hadduu maydho muslimiinta kaleo dhan dembigu uu ka dhacaya faslun furuud اlgusli meydhashada waajibaadkeedu inaani waa laba manaa arkaanta meydhashada waa waxyaabo meydhashada haddii laga waayo meydhashada aan ansaxayn alawalu faral koowaad anniyatu waa niyeysiga weeye markaa muxuu niyeysanayaa maydhasho farala inuu maydhanayo niyeysanaya ama xadaث akbar inuu iska kor qaadayo ama rafcu xadaثun xadaث inuu iska kor qaadayo isagoon mid weyne mid yartona niyada ku qaban laakiin hadduu maydhasho u niyeysto maydhashadii faralka ahayd maydhashadaas ka gudi mayso waxaa la mid ah hadduu طahaaro qura u niyeysto ka gudi mayso iyaduna الثاني faralka labaadna tacmiim badan jidhka waa in lagu caam yeelo bilmaai biyaha oo biyuhu waa inay jidhka oo dhan wada gaadhaan albadn asal ahaan inta madaxa ka soo hadhaa beden la idhaahda laakiin baabkan marka la joogo waa jamiic اljasad oo madaxu xataa uu ku jiraa oo inay biyuhu wada gaadhaan oo diirka cidida timaha ظaahiran wa baطinan dushooda iyo hoostoodaba xataa hadday tima cufan yihiin waa in la wada meedho xataa qofka sanka laga jaray sankaa go-an dushiisa waa in la maydho oo dee daahir bay noqotay meel jirhkiisana ka mid a ayay meeshaasi noqotay waa in loo dhug laaado loo dhug lahaado safanta dadka qaarkood bay lugahooda dildilaacaan meeshaa qaraxda ee soo muuqatay jirhka muuqda ee in la maydho ay waajibka tahay bay ka mid noqotay oo xataa hadday wax galaan oo waa inaad waxaa ka sifayso si ay biyuhu ay u gaadhaan marka jidhka oo dhan biyaha waa in la wada gaadhsiiye wey iyadu tartiib ma laha meesha la doonaya ha laga bilaabo madaxa ha laga bilaabo lugaha ha laga bilaabo xataa haddii uu niyeysto maydhashadii dabeetana uu berkad quuso oo sidaa biyuhu ay jidhkiisa ku wada gaadhaan ama baddaba uu daahirgaroobaya qofkaasi wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا